أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya oo booqasho qara iska xoornimo ah ku tegay mid ka mid ah deegaanada la isku horfadhiyo ee gobolka shabeellada dhexe haddaba booqashada gurguurte maxay ka beddeli kartaa walaaca iyo qoobgariir ka hareeya maleeshiya kiisa habqanka ah ee ku dacdaraysan deegaanadii ay ku duuleen barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa sidoo kale faafreebka waxaan ku soo qaadan doonaa qulqulka askarta toobadkeenka ah oo ku soo kordhaya wilaayaadka islaamiga ah iyo maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde oo soo bandhigay ku dhowaad toban askari oo taa'ibiin ah waraysiyo ayaan idinkaga soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid ah jaranaal muhiim u ahaa dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya oo ku biiray jabhadda faano ee dagaalka kula jirta xukuumadda addis ababa warbixin ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxaan sidoo kale dhegaystayaal caawa faafreebka idinkugu soo gudbin doonaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey odayaasha dhaqanka mid ka mida beelaha dega wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta wilaayada oo ku soo dhammaaday degmada xagar haddaba ajandayaashii kulankaasi looga hadlay ayaad faafreebka ku maqli doontaan sidoo kale caawa faafreebka waxaan idinku maqashiin doonaa dibadbaxyadii ka socday kenya oo mar kale soo laba kacleeyey iyo ciidamo fara badan oo la soo dhoobay magaalada nairobi wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayba cabdulaahi iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonaa xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa booqasho qara isku xornimaha ku tegey mid ka mid ah deegaanada la isku horfadhiyo ee gobolka shabeellada dhexe haddaba booqashadiisu maxay ka beddeli kartaa walaaca iyo qoobgariirka hareeyey maleeshiyaadkiisa habqanka ku ah islamarkaana ku dacdaraysan deegaanadii ay kaga duuleen wilaayada shabeellada dhexe qodobkaas iyo sidoo kale qodobo kale waxaannu ku eegaynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta waxaa halkan ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa caawa lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta la beegsadeen kaantaroolka maleeshaadka murtadiinta ee boolis milataro ee isgoyska dayax degmada kaxda ee magaalada muqdisho dhaawacu waa laba askari oo murtadiin ah dhanka baay waxaa faahfaahin laga helayaa madaafiic habeen hore ay ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen xarunta madaxtooyada maamulka ridada ah ee koonfur galbeed ee magaalada baydhaba gubashada waa hal gaari oo cabdibile ah oo ay leeyihiin maleeshaadka ridada ee nisa loogu yeero dhanka bokool waxay ciidamada mujaahidiintu maanta weerar qorshaysan ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee degmada waajid kuwaasi oo ilaalo ka hayay diyaarad ee murtadiinta uga degaysay garoonkaasi waxaa sidoo kale barta maanta lagu faafiyey xogta weerar qarax ah oo mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho kaasi oo lala beegsaday gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshaadka murtadiinta ee boolis milataro waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah haddii aan faysal ow halkaasi uga gudbo barta barnaamijka faafareebka wararka ee aaladda telegram waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa jenaraal muhiim u ahaa milatariga etoobiya oo ku biiray jabhadda fano dagaal culus ayaa laga soo sheegayaa deegaano dhowr ah oo ka tirsan ismaamulka axmaarada ee dalka etoobiya halkaas oo uu hardanka hubaysan meel xun gaaray maleeshaadka jabhadda mucaaradka axmaarada ee loo yaqaan fano ayaa weli weeraro ku haysa saldhigyada ciidamada federaaliga xabashida ee ismaamulka axmaarada dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka milatariga etoobiya ayaa la xaqiijiyey in uu ku biiray kooxaha mucaaradka ah genaraal tefera maamo oo horey u soo noqday taliyaha ciidanka khaaska ah ee ismaamulka axmaarada kana mid ahaa saraakiisha waaweyn ee ciidanka etoobiya ayaa si lama filaan ah ugu goostay dhanka mucaaradka xaaska tefera maamo ayaa sheegtay in uusan gurigiisa dib ugu soo laaban tan iyo maalinkii axadda kolkaas oo uu reerka u sheegay in uu kiniisadda aaday jenaraalkan baxsaday ayaa ka tagay teleefoonkiisii gacanta ee khaaska ahaa si aan dhaqdhaqaaqiisa loola socon ilaa wareedyo ayaa sheegayaa in abiy axmed uu jenaraal tefera maamo xayiraad dhanka safarka ah ku soo rogay islamarkaana uu u diiday in uu siiyo fiise uu dibadda ku aado si looga soo daweeyo dhaawac horey u soo gaaray baraha bulshada ayaa si aadaha loogu faafiyey warkan sheegaya in uu tafeera u baxsaday dhanka kooxda fano shabakad caan ah oo afka axmaarada ku hadasha ayaa dhankeeda xaqiijisay baxsashada tefera jenaraalkan xabashiga ah ayaa ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay ciidamadii etoobiya ee duulaanka ku soo qaaday soomaaliya dabayaaqadii labada kun iyo lix ilaa labada kun iyo sideedii tefera maamo ayaa in ka badan afartan sano ka tirsanaa ciidanka difaaca etoobiya waxaana la sheegaa in uu ka mid ahaa saraakiil mar isku dayey in ay afgembiyaan mele zanaawi ra-iisul wasaarihii hore ee etoobiya haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa baarlamaanka jubbaland oo buriyey qodob dabrayey axmed madoobe kulan deg deg ah oo maanta ay yeesheen golaha dawaaqiidda ee maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa wax kabedel loogu sameeyey dastuurgaaleedka u degsan maamulkaasi golaha ayaa gacantaag ku ansixiyey wax kabedel lagu sameeyey qaar ka mid ah qodobada dastuurka maamulkaasi iyaga oo buriyey waxay ugu yaraan qodobka toddobaatanaad oo diidayey in madaxweynaha in ka badan laba jeer uu isku soo sharaxo xilka madaxtinimo qodobkan oo ah midka maalmihii lasoo dhaafay buuqa xoogan ka dhexdheliyey siyaasiyiinta maamulkan ayay meesha ka saareen xildhibaanada maamulkaasi waxay sidoo kale muddada xilka axmed madoobe ka dhigeen muddo shan sano ah kaasi oo markii hore ahaa muddo afar sano ah go-aankan oo ah miduu axmed madoobe usoo gudbiyey baarlamaanka ridada maamulkaasi uuna horey uga soo horjeestay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi dawaaqiidda ah ayaa axmed madoobe u ogolaanayaa in uu mar kale isku soo sharaxo xilka madaxtinimo arrintaas oo ay si weyn uga soo horjeesteen golaha musharaxiinta ee u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi xubnaha u taagan xilka madaxweynaha ridada maamulkaasi ee sida weyn uga soo horjeestay qorshahan wax kabeddelka loogu sameeyey dastuurka maamulkaasi waxaa ka mid ah murtad maxamed cabdulaahi omaar oo ah wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada ee kooxda ridada soomaaliya kaasi oo horey xildhibaanada ugu soo jeediyey in aysan ansixin qorshe qalalaasi horseedi karaa haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada mid ka mid ah warbixinada ku daabacan waxay ka hadlaysaa xaaladda kenya iyo banaanbaxyada oo sii xoogeystay dadka kenyaatiga ah ayaa weli taagan wadooyinka iyaga oo dalbanaya in ay dhacdo xukuumadda william ruuto kumanaan kenyaan ah ayaa isku ballansaday baraha bulshada iyaga oo wacad ku maray inay sii wadi doonaan mudaharaadyada aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad een saacadihii lasoo dhaafay waxaa aad baraha bulshada hadalhayn uga dhaliyey een socdaal madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya uu ku tagay furimaha dagaalka ee shabeellada dhexe ee maleeshiyaadkiisa sida qoorqabadka tallaabadaasi ayaa waxaa aada uga falceliyey mucaaradka xasan sheikh oo sheegayey in gurguurta uu ku fashilmay dagaalka in xilligan uu tuutaha dagaalka xirtana aysan waxba u soo kordhinaynin murtad caliyare cali oo tacliiqinayay socdaalka xasan sheikh ee shabeellada dhexe ayaa yidhi madaxweynihii inuu maanta magaalada ka baxay oo uu dagaal aaday ayaa lasoo warinayaa waa war aanse ku cusbayn hadda dhuusamareeb kaligeed ayuuba mar seexday kontan iyo toddoba habeen oo xiriir ah wuxuuna soo laabtay meel la xoreeya habala gaare ah iyada oo toddoba magaalo laga soo baxay isagana qolkii uu jiifay laba gaari lagu weeraray ayuu qoraalkiisa ku yidhi murtadkaasi xubintii hadalhaynta warbaahintana caawa waaye naga inta
لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan wilaayada gado maamulka islaamiga ah degmada ceelcadde ee wilaayada gado ayaa soo bandhigay siddeed askari oo taa'ibiin ah kuwaas oo ka soo goostay safka maleeshiyada murtadiinta ah ee ku sugan qaybo ka mida degmooyinka gobolkaasi gado haddaba askartan markii toobada loo qabtay kadib waxaa waraysi la yeeshay walaalkeen casaab anigoo ah maxamed ducaale xuseen ka imaada nimankaas murtadiinta ah meeshaan ka imaaday ay tahay weelcaadi haddana ku sugan degmada ceelcadda lix bilood ayaan ku jiray marka haddana ilaahay baa ku mahadsanoo iga keena wax walba horta shaydaan nimankaas ugu qaada aniga kolkayd hore nin yar iska yarnoo ahay markana haddana ilahay baa ku mahadsanoo haddana iga keenay wax tababaraa qaata ma jirta tababar saddex biloodaan ku jira litobareha meesha layidhahdo weelcaadi marka niman soomaaliyana tobare saddexdaas bilood markaan ku jirna waa in dhammaadaan nagula yiri marka meesha iyo iska joog marka waa fiiri marka inay anficelina arkay gaalnimo tahay waa iskaga soo tagay aan meeshaas intaa walcada joogtay bal waxa dhibaato aad la kulantay iyo waxyaabihi kugu dheli inaad kasoo tagto maxay ka mid ahaa wax hadda dhibaato oo kaleeto aan la kulma lahan laakiin noloshayda iyo diintayda inay anfacayn sida iyadaan aan fiiri arkay markana waa iskaga soo tagay marka haddana waxa ku sugan meesha waxaan waxaan dhihi lahay dhallinyarada soomaaliyeed oo meeshaas ku jirta ha iskaga imaadeena mujaahidiinta islaamka isu soo dhiibeena wax dhibaato hadda anigaan la kulma ma lahan marka waxaan dhihi lahay dhallinyarada iskaga imaad meeshaas wax dhibaato lamaanan kulmin si wanaagsan baa laysoo dhowey wax dhibaatoon la kulmin malahan oon si sharafle laysoo dhowey magacayga waxaa waaye xiish caweer cabdishabeel da'dayda ay tahay labaatan iyo kow sana xageed ka timaaday caylbaaqaa hadda ka imaada baar dheeraan marwan ka galay murtadiinta waxaan ku jiray saddex bilood iyo labaatan beri kadibna waan meesha anaaba sida saan ugu jiray sidabana waa dhibsaday waan kasoo baxay waan kartay muddada saddex bilood aad ku jirtay nimankan murtadiinta xagee tobabar ku qaadanaystaa baar dheer a d c baan ku qaadan jirnay tobabarka ya-dii tobabari jir marka tababarka soomaaliya baan tababaraysa niman af soomaaliya ku hadlaya caqabadaha hadda waxa igu soo dhaliyey daryeel baynan lahayn oon lagu daryeelaynin magaalaad u bixi karna ood dhihi karin wax baan soo gadanayaa wax cid wax kuu soo gadayso wax kuu dhaqaysaa ma jirin oo maan ku shiinin caafimaadkana waaba jiran kartaa waa dhiman kartaa mooya cid ku fiirinaysa ama waleeba hadaa jirata xitaa waa aday le isdaaweyn karaa ma- mana mana lagu diraya reerkiina ka sugaysaa inaad un wax kuusoo tuuraan oo markaas kadib aad isku daaweysid ayaga loogama rajo qabo inay wax ku siiyaanba si lagu baara ayaga isbitaal ay ku geeyaan loogama rajo qabo waa ku dhiman kartaa le qabadaasna waa- waa ga soo baxa waxay dhahayeen waa liin qaadaya waan liin qaadayaa muqdishaan liin qaadaya bay noo geliyeen saddexda bilood iyo labaatanka beri waan liin qaadayaa qajajac baan nagula waday muqdishaan liin qaadaya bayn dheen diyaarad ba idiin imaanaysa ha leelis ah, saddexdaas bilood iyo labaatankaas beri subax kasta diyaarad afka waa lagu hayaa waa liin qaadayaa adiga marka nimankan inay murtadiin yihiin oo gaalo yihiin oo maanta diintaadii laga fasaahidinay mada aaminsan marka idin ma aaminsanayn haddii inay yihiin baan aaminsanahay inay gaala yihiin baan hadda aaminsanahay sababtaan u aaminay waxay tahay gaalada wadanka joogta hadda sida etoobiyaanka iyo ugandheeska oo kale siday saaxiibaha ola yihiin baan la yaaba caqabada oon ku arkay oon saaid ummad kale ugu sii nacana waxay tahay etoobiyaanka markay biyaha dhaansanayaan magaalada dhan si loo xiraayo hal nin si wadanka annagaan leenahay hal nin oo soconaya male subaxii biyaha dhaansanaysa ateena aana jiraynin wadaanan hal ruux usan soo maraynin murtiyiinta xiraysa marka si u aaminayay baan la yaaba gaalada marka midaas waa midaan gaalnimada ugu saxiixa fariinta u dirala waxay tahay meeshaas inay isaga soo baxaan sideeda banaanba marka gaaladaas in laga soo baxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa aniga fariin ugu diri lahaa saaxiibyaalkayga ay toobad keenaan maasha allah maasha allah aad iyo aad si fiican bay iisoo dhaweeyeen saaxiibyaalkayga walaayada magacaada bal loo sheeg xakiim shaarmal waan gartay cabdixakiin xageed ka timaada waxaan ka imaaday doolow waxaan ka soo baxay murtadiinta tan waxaan joogaa degmada calacdo waxaan ku jiray muddo labaatan beri ah ka kadibna waan ka soo baxay labaatan basay ahayd labaatankaa beri wax toobara qaata ma jirto wax yaraa marnaa tababar laba etoobiyaan toobares waxaan baaqa u diraya ragga saaxiibyaalkayga meeshaas joogo inay maaragtay ka soo baxaan murtadiinta ee muslimiinta kusoo biiraan waan gartay bal ka waran sidii wilaayada kuu soo dhaweysay waa kaalaska arga waa kaalaska arga kaalaska nala soo dhawey si fiican baa nala soo dhawey kaas si fiican baa nala soo dhawey qurux badan insha allah cabdi cabdille ciise oo ka soo baxay mu- ciidanka murtadiinta ee degmada doolow ee gobolka geda haddana jooga degmada alcaddi nimanka murtadiinta muddo intileeg baad ku jirtaa muddo sideed beri ah muddada sideeda beri aad ku jirtay maxaa ay kugu dhaliyeen nimankan murtadiinta inaad gasho maxaa kugu dhaliyay shaydaan lagu qaaday ilaa nimanka murtadiin yihiin markaan u tagaan ark insha allah haddana kasoo laabta inaan ku noqday murjeenay muddada aad ku jirtay maxaad aragtay oo dhibaatooyin aad aragtay rafaad aad u fara badan baa arkay dhib marka dee nimanka niman gaalaha wey To- waxaan toobalay etoobiyaan bay waxaan toobalay haddana ilaahay subxaana watacaala habaa yaa toobad musoo sugay inaan kasoo noqon insha allah tacala has ogaanaysaa xerada ilaahay subxaana watacaala faraha helishiyey inaan kasoo baxa ilahi subxana watacaala habaa niyaddii soo geliy waxaan leeyahay kasoo baxa gaaladaas kastoo inkay murtadiin aad tihiin gaal inuu gaal waaye marka kasoo baxaan lay waan gartay bal ka waran marka sidii wilaayada kuu soo dhaweysay iyo waxyaabaha la si saaid iisa dhoweyn oo sharaf leh ayagaan mudan insha allahu tacaala marka waa si sharaf leh oo wanaagsan oo aad iyo aad ugu mahcelinaya bismillaah magacayga waa saadaam xuseen cabdulaahi waxaan ka imaaday nimanka oo murtadiinta doolow joogo muddo labaatan beri ayaana jiray waana ka soo noqday haddana waxaan joogaa degmada calcado muddada nimanka murtadiinta ku jirtay maxaa kugu dhaliyay inaad ku biirto shaydaan baa hadee qaaday haddana waa imaaday waan ka soo baxay hadda kadib inaan ku noqdana ma rabo wixii qalad ahaa oo iga dhacayna hadee hadda waan ka soo noqday insha allahu tacaala marka wixii hadda ka dambana waan ka fiirsanayaa si wanaag badan hadda wax oo dhib ah oon kala kulmay ma laha Waa la- ilaa maanta ilaa hadda waa la joogaa wax dhiba oon ku arkay male wax faa'iidaa moogay waxaan u diri lahaa ninka hadda ku jiro maanta la jiro inuu isaga baxo duurkiisa ilaahay ka maro isaga baxo
لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله waa hagaag markanna jubbada hoose kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada jubbada hoose iyo beesha bartire ayaa ka dhacay degmada xagar ee wilaayada jubbada hoose mas-uuliyiin salaadiin iyo waxgarad ayaana ka qayb galay kulankaas kulankan ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid tahay ka qayb qaadashada jihaadka iyo horumarinta deegaanka ilaalinta dhirta ayaa markii uu soo idlaaday waxaa madasha ka hadlay ugu horeyn sheekh axmed abuyuunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isagoo faahfaahin ka bixiyey wixii lagu ballamay bismi illaahi alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wsala allaahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi wsalam yaquulu allahu tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun waqaala sala allahu calayhi wasalam ittaqi llaha xaydumaa kunt waatbi sayi'ata alxasana tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan oo kama qaala calayhi asalaatu wasalaam wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda taxiya awalan allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh nagu kulmiyey makaankan oo kheyrka badan annagoo ugu tashanayno arrimaha jihaadka iyo koryeelada diinta allah subxaana wa tacaala intaas kadib waxaa maanta halkan kulan ku qaadanay beesha bartare oo hor boodayo ugaaskeeda iyo nabadoonada iyo dhaqanka iyo waxgaradka waxaana ugu tashanaynay sidii diinta kor looga qaadan lahaa ama loo xoojin lahaa waxyaabaha aan ka tashanayn waxaa ka mid ahaa in aan ka wada shaqayno jihaadka oo maanta socdo oo qaangaaray si aan u xoojin lahaynay oo maogtahay naf iyo maalba aan ugu bixi lahayn qof kastaba waa waajib saaran oo laga rabo allah subxaana wa tacaalaana markii ka hadlaayay oo jihaadka kutiba calaykum alqitaalu ilaahi subxaana wa tacaala waxaa nugu farli yeelay dagaalka iyo jihaadka baa nugu waajibiyey dhanka kale markii laga hadlana soonka iyo markii laga hadlaayana kutiba calaykum asiyaam markan laba kutiba waaye labada waa laba masder waa qof mid kastaba waxaa tusinaysaa in ilaahi subxana wataala nagu waajibiyey marka annagoo halkaas ka ambaqaadayno waxaan markan ugu tashanaynay in aan jihaadkii aan xoojinno aan kor u qaadno maadaama maanta ay isbiirsadeen caalamka dhan wixii gaale ay joogay ay isbiirsadeenna in annagana aan isbiirsanno gacmaha isqobsanno gaalada meel kasta gaalo joogto inaan la dagaalano allahna wuxuu leeyahay qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar walyajiduu fiikum kilda markaan kuwa nagu soo dhow iyo kuwa naga fogba in aan u qaadno cadowtanamo iyo wax allaala waxaan u hala karno in aan waxawey aan ka haqranin sidaad dareemaysaan oo aad ogtihiin maanta gaalada maraykan iyo kenyaatigan iyo wax kasta oo lamada waxay diyaar u yihiin in ay baabi'iyaan nuurkan ay baabi'iyaan bay doonayaan ilaahina wuxuu leeyahay liyudfi'uu nuurallaahi wallaahu mutimu nuurah ilaahi subxaana wa tacaalana waxaa noo ballan qaaday in nuurkiis dhammaystiraayo wax ay maanta ka tarayaanna aan la arkaynin waxaa kale walaale maanta isku waafagnay in aan amniga ka wada shaqayno amniga inaan xoojinno amniga markan xoojintiis wax badan baa soo hoosgalayo waxaad dareemaysaan in waxyaaba oo maogtahay baabi'inayo caqliga iyo kuliyatul khamsa oo la dhahayo oo mogta ugu horreysay diintii iyo caqligii iyo nasabkii iyo wax kasta baabi'inayo oo ummaddan dhulkan lagu soo faafinayo mogtahay oo geesantii lagu soo shubo wax kasta la soo gelinayo in aan markan la dagaalano xoog aan iska saarno oo meel aan iska saarno amnigeena aan ilaashino meel kasta waa u muhiimsan mogtahay amni haddii oo noo sugan yahay oo barwaaqo iyo nabad aan ku joogno wax kasta waa noo hagaagayaan waxbarashada waa noo hagaagaysaa wax kasta noo hagaagaysaa markan taasna in aan xoojino baa ka wada tashanay waana isku waafagnay waxaa kale markaan ka mid ahay si gaar ah waxaa maanta aada u jira waxa la yidhaahdo mogta arda ku faafay oo aad iyo aad dhibaato u keenayo oo nimankaana ay wadaan hay-ada mogtahay oo dhulkan kusoo faafinayan waxaa kale ka mid ah wax ay been ku sheegaan leeyihiin mogtahay kaar iyo suulsaar iyo balaayo ay dadkan ku faafinayaan na in aan ka feejignaano mogtay aad aan iskaga ilaalino anba kamid ah waxyaabaan isku waafaqnay jazakum allahu khayran waxaa kale markaan jiro oo muhiim ah in ciddaan reer bartara horeyna oo ugu taaganaayeen in ilaashadaan dhirtooda iyo wahooda ay ilaashadaan oo maogtahay haddii dhir baaba'do oo dhir ibir noqoto wax ku noolan lama arkaayo hoolaha kuma noolanaayaan dadka naftarkooda ma ogtahay meel bannaan ee wahba uma tarayso dhulkii waa nabaad guurayaa dhibaato badan ba dhacayso horeyn waa u taagnaayeen haddana waa isku waafaqnay inaan sii xoojino oo aad iyo aad u xoojino baa isku waafaqnay waxaa kale isku waafaqnay in aan xooga saarno koryeelada diinteen inaan kor u qaadno in aan xoojino ummadii ma ogtahay baadiyad iyo meel kasta ay joogaan in aan dacwadii diinta aan gaarsino oo qof kastaba waajib ay ku saaran tahayna inaan ku dadaalno baa isku waafaqnay jazaakum allahu khayran waxaa markaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala waxyaabaha aan isku waafaqnay ilahay inoo fududeeyo ilahay waxaan weydiisanaynaa in ilaahay noo fududeeyo ballanta iyo waxyaabaha laga laayana ilaahay subxaana wa tacaala in noo fududeeyo weydiisanaynaa wasala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbi wasalam intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaas aadan maxamed aadan buuti ugaaska beesha bartire بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله الأولين والآخرين الله سبحانه وتعالى مكم هادينينا مهدن بالله ودماد لهين عليه نغدي مسلمين نانا فهنسيي نانا كلا فهنسيي حق يا بادلك الله سانكم هادينينا مهدن لسو كوبي كرين إيه بعد الله وحق لهم مهد علينا ولاية جبادة هوسة وأمير النووية الشيخ أحمد حفظه الله إلهي ها حفظه waxaa kaloo si gaaran ugu mahad celinayaa bahda iclaamka alfurqaan iyo andalus labadaas idaacadood ayagana kheyr allah ha siiyo meel dheer iyo meel dhow wax kasoo tabiyo ayagana waan u mahad celinaynaa magacayga waa ogaas aadan maxamed axmed oo muku magaca dheer aadan buuti ogaaska beesha bartire kulamadii wilaayada aan qaadanay maalmahan waxaa ka mid ahayd in aan iska kaashanno sidii cadowga soomaaliya ugu soo duulay gaar ahaan jubbada hoose sidaan iskaga difaaci lahayn oon uga hortagi lahayn naf iyo maal inaan garab istaagno wax allay waxaan heli karna aan ku bixinno naf iyo maal aan ku bixinno waan u diyaar garownay waxaa kaloo muxuu ahay walaayada kala tashanay oo maalmahan ka wada hadlaynay dhirta la nabaadguurinaya sida jafatada oo geedaha malmasha guraysa dhuxusha iyo waxyaalahaas dhulka lagu nabaadguurinaya dadkaan xoolaaley waaye waxay ku nool yihiin xoolo dhaqato waaye geel iyo lo iyo ari ay dhaqdaan dadka mujaahidiintana waa u baahan yihiin dhirta annagana waa u baahannahay in muxuu ahaayey aan iska kaashanno oo aan joojinno cid alle iyo ciddii ku xadgudbaysa dhirta iyo dhuldaaqeedka xoolaha ay daaqayaan ku xadgudbaysa intaas inaan ka hadalno muxuu ahay duulaamada saliibiga ay wadaan oo socdo oo muxuu ahay la wada iyo dadka muxuu ahaayey beenta loo sheegayo oo kaararka loo qaybinayo kaarlaf wax la dhahaa oo lacag lagu soo tuuro oo bishii boqol iyo toban dollar lagu soo tuuro oo dadka wax makastada ee looga yeera waan ugu dignay deegaanka aan joogna hadda ka horaan kama dhicin haddana ilaahay aan ka rajaynaynaa in muxuu ahay ay ka dhicin oo ka hor istaagno nimankaasaa laiska ogaado dadka walaalaha oo diriska eh inta ay soo gaareenna haddii ha iska qabtaan inta ay soo gaarinna muxuu ahaay ha u digtoonaadaan oo ha iskala dadkooda wax makastada ha ka hadlaan waxyaalaha meelaha dhoobley iyo afmadow iyo muxuu ahay dhulkaas laga bixiyo wax been waaya waxaan waxba ka jirin waaya wax dadka wax makastada ee lagu qaldaayo waay bil iyo laba bilood iyo saddex biloodaa la siini kadibna waa laga goyni guryahoodii iyo boorahoodii iyo xoolahoodii markay ka tagaan lalagoyni marka inahaas dadka muslimiinta aan ugu digaynaa oo walaalahayno diriska nale e annagana waan iskala hadalnay horeyna waan iskagala hadalnay haddana waan iskala hadlaynaa hadduu ilaahay idmo intaasaan muxuu ahay u diyaargarownay aanna ka hadalnay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa sidoo kale goobtaasi ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka iyo nabadoonnada beesha bartire iyagoona aad u soo dhoweeyey kulanka ay la yeesheen wilaayada jubbada hoose ballanna qaaday dhaqangelinta wixii lagu wada ballamay bismillaah annaga oo beesha bartire waxaan maanta maxamed ibraahim cabdi oo ku magaca dheer qaloosh waxaan maanta kula shirnay degmada xagal maamulka jubbada hoose ee islaamka waxaan ka wada shirnay in aan diinta iyo kitaabka ilaahay aan kor u qaadno sifadii gaaladaas oo kufaarta e ee haysata afmadow iyo dhoobley iyo inta lamidka e sidii loogu saari lahaa dhulkaas iyo hay-adahan kadaata ee dadka ka haleynaya diintoodii iyo camalkoodii iyo xoolihii sidaan mataqaanaa aan uga hortagi lahayn aan ku tashanay
bismillaah alxamdulilah rabbi alcaalamiin sabrii kuula nuur waaye waxaa maanta aan la shirnay maamulkii gobolka jubbada hoose waxaana isku afgarannay sidaan hori ballankaan ugu lahayn inaan cadowga iska kaashanno waana isku afgarannay sidaas ayna nooga dhammaatay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal alih wasalam anigoo magacayga uu yahay nabadoon cabdulaahi aadin lowle ee ku nool degmada xagar ee nabadoonnada beesha bartire ka mid ah ee alxamdulilah allah mahadle allaha maanta naga dhiga dad muslimiin ah ee koonkana suu gaarsay qiimaha badan ee lagu difaacaya kitaabka ilaahay laguna koryeelaya diintiisa een cadowga ilaahay kusoo duliyey waxaan maanta annagii iyo ee walaayada jubbada hoose ee waaliga waali axmed een aan iska kaalsannay talooyin badan oo ku saabsan difaaca diinta ilaahay iyo horumar ee horumarka de- deegaanka iyo dalka inagoo ee difaacaasi iska garabsanayna ee naf iyo maalba ku garab taagan ee horena u sheegnay haddana diyaar u ah een maxay ahayd haddii ilaahay raalli ka noqdo ee waxaan u sheegaynaa dadka een di- qabiilka u dhashay beesha bartire ee meel kasta ay joogaan in aan maarata annaga aan nabadoonna u nahay mas-uuliin aan u nahay meel kastoo joogaan waxaan u sheegaynaa inay ku xisaabtamin ee gaalada iyo dhaqankeeda iyo fasahaadkeeda iyo fisqigeeda inay ku xisaabtamin ay u imaadaan kitaabka ilaahay si ay ku difaaci lahaayeen ee naf iyo maalna ay ku garab istaagi lahaayeen ee deegaankana ay ku dhisan lahaayeen ee horumar haddee meesha kitaabka ilaahay lagu difaacaya ayuu horumar yeelaa ee meel kaleo horumar laga hela sideedaba ma jirta ninkii horumar raba iyo aayo iyo hor u socod iyo maarata dhaqan raba ha uu imaado waxaan u sheegaynaa kuwa ee dabadhilifka ee ku jira ee la shaqeeya ee gaalada iyo dabadhilifka ee la shaqeeya waxaan u sheegaynaa hadday jaanis haystaan ee inay ka faa'iideystaan jaaniskan innaga ay nala soo xiriiraan annagoo maaragtay wa- ee wakiil uga ah ee dowladda islaamka ama xarakada wakiil uga ah si ay ku soo xaroon lahayn ay ugu soo tagi lahayn meesha waxdana ugu jira ma laha ee nolol iyo dhaqan halkaanu yeelaa insha allahu tacaala ee kitaabka ilaahayna koruu u socdaa dee mid oo hadda insha allah haddii ilahay raalli ka noqda gaaladaa iyo wixii la socon waa la ciribtiri doona haddii ilahay raalli ka noqda kitaabka ilaahayna waa koruu u socdaa insha allahu ee waxaan leenahay dadkiinni iyo dalkiinni iyo diintiinni u soo noqda ee dadkiinni iyo diintiinni iyo dalkiinni u soo noqda iyo maaragtay deegaankiinni ee si aad horumar ku gaari laheedeen ee nolol wanaagsan aad ugu noolaan laheedeen insha allahu tacaala intaan aan kusoo koobo bilahi towfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bismillaah uma alxamdulilaah mahad dhammaanteed alla ay u sugnaatay allihii naga dhigi dad muslimiin ah nana waafijiyey koonka ama mahad bilowgii dhammaadan leh allahas ay u sugnaatay waxaa kaloon u mahad celinaynaa walaalaha ee jubbada hoose ee juhdiga dheer soo bixiyey ee safarka dheer soo maray bahda ee adaacadda ama ha ahaata walaayada ee jubbada hoose ahaata dhammaan waan u mahad celinaynaa magacayga waa cabdirashiid macuub maxamed oo ka mid ah odayaasha degmada xagar waxaana kaloo mahad celinaynaa walaayada ju- degmada ee walaayada degmada ayadana qabanqaabo badan ka gashay ayadana waan umahad celinaynaa intaa kadib waxaa insha allahu ee, maalmo dhan noo socday shirar ama isfahansiyo badan oo ku saabsan diinta si kor looga qaadi lahaay difaaca waxbarashada nooc walba ay ahaataba ayaa noo socday insha allahu waxaana isla garanay in la xoojiyo qaybta waxbarashada qaybaheeda kala duwan anoo ahaataba waxaa kale oon isla qaadan insha allahu in garab istaagna difaaca insha allahu qolada ee radada ee in badan beenta ruuxaysi haddana jabta ee dhaawactirka joogto insha allahu in lasii dhaawactiri doono haddii ilaahay idmo hadda si cararka ku jirto ee waxyar ay u dhibihiin intaa yarar insha allahu inaan dhaawactiri doono haddii ilaahay idmo waxaan kaloon sheegaynaa dadka ku nool degmooyinka ee walaayooyinka ay joogaan waxaan leenahay yaan been ladin sheegin waxbarasho iyo nolol wanaagsan waxay taallaan dhulka ay ka shaqaysa walaayada islaamka waxbarashada ee tayada leh meesha ayay taallaa insha allahu waxaan idin sheegaynaa iyo amni nooc isku ammaadaba waxaa laga heli karaa dhulka ee walaayada islaamka ee ka shaqaysa nin ee ku shaqeeyey dastuur ku shaqeeyey ninkii ku noolaaday iyo caruurtiisa iyo asagaba waxaa yaala dulli unbuu ku nool yahay waxaan idin leenahay aygaaba tegi hay yar baa u dhiman intaana wa insha allahu waa la erinaya haddii ilaahay idmo halaha ay joogaanna waxay ku soo noqon doontaa usbuuciin soo socda gacanta islaamka ay ku soo noqon doontaa insha allahu gaaladana waa jabi doontaa insha allahu waxaan leenahay intaas gacanta islaamka guul allah ha siiya gaaladana la jibiye assalaamu calaykum waraxmatullah الإسلام سيري واصنفي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag markanna waxaannu soo gudbin doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa suhayb cabdulaahi ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee dhulka filistiin waxaannu ku bilaabaynaa cudwaanka yahuudda ee magaalada khaza si gaar ah qaymaha ka dhanka ah dadka rayidka ah xasuuqyada faysalo waxa ay socdaan maalinkii laba boqol iyo toddobaatanaad yuhuudduna waxa ay geysteen ilaa saddex majsaro cisbitaalada magaalada khaza waxaa la gaarsiiyey shuhadada ilaa shan iyo labaatan ruux iyo dhaawaca siddeetan iyo kow kale in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay tirada guud ee shuhadadu waxay maraysaa soddon iyo toddoba kun sagaal boqol shan iyo labaatan ruux halka dhaawacuna uu gaarayo siddeetan iyo toddoba kun boqol afartan iyo kow markaan eegno dhinaca dagaalada kooxaha muqaawamada filistiin weli waxay dagaalo adag kula jiraan ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday xaafadda xayu shujaaciya dagaalo foolkafol ah iyo kuwo kama-in ah ayaana weli dhacaya mid ka mid a howlgalladii ka dhacaya xaafadda xayu shujaaciya waxa uu ahaa dagaal foolkafol ah oo dhex maray muqaawamada iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda sidoo kale kooxaha muqaawamadu waxa ay dileen laba askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada sidoo kale afar iyo toban ka mid ah ciidanka gumaystaha yuhuudda oo dhufays ka dhigtay guriga ku yaala xayu shujaaciya ayay muqaawamadu la beegsadeen gantaalo waxa ayna noqdeen dhimasho iyo dhaawac taangiyada maarkeefaha ayaa sidoo kale iyagana maanta lagu beegsaday xaafadda xayu shujaaciya muqaawamadu muuqaalo kala duwan ayay soo bandhigeen oo muujinaya howlgallada ay fulinayaan mid ka mid ah muuqaaladaasi waxaa ka soo muuqanaya howlgal qanaas ah oo ay ku beegsanayaan askarta sahaynada halka muuqaalka kale ay maanta baahiyeen oo muujinaya iyagoo gubaya qaar ka mid ah taangiyada ciidanka gumaystaha yuhuudda
والله والله والذي رفع السماء بنعمه سنزلزل الكيان الصهيوني على راس كيانة اليوم والله سنزلزل الكيان الصهيوني الصهيوني على راس كيانة اليوم الله اكبر الله سار من اكبر المجاهدين قلب الميدان لكل اخ عزيز لكل من فقد اخا عزيزا له لكل من فقد اخا حبيبا له سناخذ بطاره باذن الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ينصرهم يا رب الله ينصرهم الله ينصرهم
wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda filistiineh halkaas ayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafareebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري واشرفي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا